waa jirtaa waxawey meesha layihaha buusaar oo laba kun toban iyo labadii ay degeen ilaa waktigaasna ay gacanta ku hayeen bay kasoo baxeen maanta waa gartay halkay tageen marka ciidamadaasi ka gurtay deegaanka buusaar ceelwaaq soomaaliya ayay soo degayaan siaan hadda xogta waa soo socdaan hadda jidka kusoo jiraan ceelwaaq soomaaliya hadda dee ujeedku waxaa weye in ceelwaaq soomaaliya ay degaan wey marka ma laydin sheegay adinka oo ma la socotaan sababta ay uga baxeen deegaankaasi kulli annaga inay kasoo baxayaan waa noo sheegeen ceelwaaq soomaaliyana ay degayaan marka maadaama ceelwaaq soomaaliya degmo tahay buusaarna ay tuulo tahay saraasiij ahaan waxaan u degaynaa ceelwaaq soomaaliya waa sida aynagu yiraaheen ma garad marka buusaar iyo ceelwaaq soomaaliya intee bay isku jiraan
waxay ku jiraan afartan kilomitr bay isu jiraan waaya marka deegaankii ay ka baxeen buusaar hadda xaaladiisu waa sidee miyahu deegaanka wakti kulul oo abaara oo biyo la-aan ay ka baxeen marka laba qodob baa dadka isugu darmatay kow barakac ay ka barakacayaan maarata cabsi la barakacayaan oo dee waad garanaysaa ciidan dadkii la shaqeynahaya uu guuriya waa garan kartaa meesha barakac baa ka dhacay qodobka labaad oo ku dhacayna waxaa weeye koley iyo oon baa jira iyo xoogaa abaar ah jilaal xun baa ka jira meeshii oo wakti la dhaqaaqi kara iyadoon ahayn ba haddana oon waxaa ugu darmaday oon baa ugu darmaday cabsiya oon baa isugu darmatay waayahay oonka waan u iman doonaa dadka barakacaya ma waxay ka baqayaan in al-shabaab ay deegaankaasi qabsadaan oo dhibaata ay u geystaan ah dee dadka shacabhay intaas dawlad la deganaayo ciidan dawladeed la deganaa amasom la deganaa waad garan kartaa cabsi baa jirta cabsi aada u weyn baa jirta oo aada u baqaayaan dadku marka cabsi bay la barakacayaan adinku ka ciidamada dowladda federaalka ahaan iyo kuwa jubbalandba cabsidaasi ma qabtaan in al-shabaab ay qabsan karaan deegaankaasi ay ciidamada kenya ka baxeen cabsidaas waa qabnaa sababto ah waxaa weeye ciidan iskaashanahayaba waa labada ciidan ciidanka ama jubbaland ha ahaado ama federaalka ha ahaado oo iyo ciidanka amasom oo iskaashanahayeen iskaashiga meesha cabsi way imaanaysaa marka deegaankaasi ay ka baxeen ciidamada kenya al-shabaabka ugu dhow halkee bay joogaan igu celi imise bay u jirtaa al-shabaabka meesha joogaan miya al-shabaabka ugu dhow deegaanka buusaar halkee bay joogaanoo fariisino ah haddee meelaha duurkooda ayagaa jooga tuulooyinka duurkao dhan bay wareegaan nimanku waa niman iska argagixisa marka waxaa weeye dadka shacabka reemiyahay ku dhex jiraan oo dhex socdaan oo duurkao dhan bu waa joogaan kama foga meel kasta oo ciidan uu degan yahay maba ka fogaba waxay u jiraan ilaa dhowr kilomitr shan kilom toban kilomitr marka dhulka waa dhul ka agdhow yihiin wey
wararka qaar baa sheegaya in ciidamada kenya ay warar sirdoona heleen oo ay ogaadeen in weeraro iyo wax sidaa oo kale ah ay kusoo wajahan yihiin oo arrintaa ay keentay inay isaga baxaan aaggaasi una gurtaan deegaanka aada hadda sheegtay ee ceelwaaq
maya ma arrintaas adaga ma aana maqal nimankaan niman ciidan culus oo difayskiisa degan buu ahaa haddii hadda la weerarahayana toddoba sano ay deganaayeen baa la weerari lahaa taas annagu ma aana maqal istaraatiiji ahaan degmadii ceelwaaq oo si u dayacantay yaan macnaha wax ka qabanaynaa oon degaynaabay annaga qorshahaasay nagu yidhaahdeen codsiga annagana waa ku jirtay laakiin annagu waxaan rabnay buusaarna inay deganaadaan ceelwaaqna degaan baan rabnay inay buusa soo baneeyaan markii annagu maanan rabin oo raallika maanan nahay laakiin codsiga ceelwaaq inay soo degaana waa jiray marka inay buusaar iyagoo degan ceelwaaqna degaan baan annagu codsanay laakiin hadda ceelwaaqda iyo isugu soo rurtay baasha lix sano bay joogeen qiyaastii sida aad sheegayso hadda istraatiijiyadda ay ka arkeen ceelwaaq kolley iyagabaa ka jawaabi doona laakiin su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay ceelwaaq yaa horey usii joogay ceelwaaq ciidanka oo waxaa sii joogay ciidanka federaalka ah iyo ciidan jubbaland ah oo iskaashan ayaa joogay iyo maamulkii degmada intaasbaa ceelwaaq joogay marka meeshaas waxay u ekayd meelaan ciidan kale oo dheeraada u baahnayn
maya waa u baahnay ciidan kaloo dheera waa u baahnay ciidan aan dhaqaale haysan oo aan system maaragtay wax dhaqaala iyo taakulayn aan la haysan oo dowladda soomaaliya iyo dowladda iyo jubbaland midna aan taakulayn ka haysan bay ahaayeen marka ciidan si u kala daadsan buu ahaa ciidanka marka in la habeeyo oo maaragtay amnigooda si fiican loo sugo si fiican loo habeeyo tababar la geliyo macnuhu saasuu ahaa hadda qoladan saas u yimaadeen